bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahay oo meel waliba aad ku sugan tihiin waa maalinimo khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay afariyo labaatanka bisha abriil sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan qarax waxyeelo kala duwani geystay lalana eegtay saldhig ciidamada kenya ay ku lahaayeen gudaha xaafadda isliya ee magaalada nairobi ayaa waxa uu xalay ka dhacay dalkaasi kenya weerarka ayaa waxaa la sheegay inuu ahay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo lala bartilmaameysaday goobtaasi iyadoo ayna ku geeriyoodeen inta la xaqiijiyey ilaa iyo afar ruux oo laba ka mid a ay hayeen saraakiisha booliska ee dalkaasi kenya sida uu sheegay taliyaha ciidanka booliska ee dalkaasi dalka kenya maalmihii lasoo dhaafay gaar ahaan xaafadda islii waxaa ka soconaya howlgalla ciidamada kenyaanka ay ku baacsanayeen dadka ajnabiga ah ee ku sugan dalkaasi ee sharcidarrada ku joogo iyadoona tiro soomaaliya laga soo qaqabtay xaafaddaasi dibna loogu soo celiyey gudaha dalka soomaaliya halka xilli halka in kalena ay ku jiraan xabsiyada dalkaasi kenya weerarka ismiidaaminta ayaa waxa ay kenyaanku dusha kaga tuureen ururka al-shabaab ee ka dagaalama dalka soomaaliya ayagoona ku eedeeyey in falkaasi iyagu ay ka dambeeyeen waxaana jira baaritaano ciidamada kenya ay sameeyeen inay gacanta ku dhigeen tiro dad ah kuwaasoo lala xiriirinayo in wax gacansaara ay la lahaayeen falka habeennimadii xalay ah ka dhacay halkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay ama eedayn dusha uu kaga tuuray hay-adaha ammaanka ee dalka soomaaliya asigoona ku eedeeyey inta badan amniga dalka inuu yahay mid dayacan hadalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu imaanayaa xilli shir afar maalin soconayay noogana hadlayay xaaladda amni ee dalka soomaaliya lagu soo gabagabeeyey gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya madaxweynaha soomaaliya ayaana tilmaamay in loo baahan yahay in la adkayo ammaanka dalka soomaaliya asigoona u soo jeediyey laamaha ammaanka in arrintaasi ay ku dadaalaan dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa soo hadal qaaday isbaarooyinka inta badan yaalla qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan labada shabeelle iyo gobolka banaadir inta u dhexaysa waxa uuna tilmaamay in kooxaha isbaarooyinkaasi ku maldahan ay qayb ka yihiin ururka al-shabaab waxa uuna tilmaamay madaxweynaha soomaaliya in uu la dagaalami doonaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisoonba si lamid a sida loola dagaalamayo ururka al-shabaab magaalada muqdisho amnigu wuu hagaagaa haddana wuu dhacaa kor u soo kacaa sababtu maxay tahay waxaanan jirin hay-ado dowladeed oo mas-uuliyadda amniga hanta oo ku ilaaliyo ku xajiya meesha uu joogo kana sii hormariyaa maqnaa xawaaro oo joogaya oo qarniyaal jirayahay waa amniga ku yimaada ilaahay idankiis ka sokow dowladnimada ku yimaada waan rajaynaynaa sidaa haddaan u bilownay maalin walba waxaan farayaa mar kale oon ku bogaadinaa dadka soomaaliyeed dulqaad dulqaad in la yeesho kan isbaarada u taallaahay waa shabaab midka maxaan ku rahda duubabka xirtoo taageerayahay waa shabaab midka maxaan ku idhahdaa siyaasiga ee daba taagan kaas waa shabaab ummadaani qofkii danaheeda iyo mustaqbalkeeda iyo wanaaggeeda iyo sharafteeda meel uun wax uga dhimayahay wax ay shabaab naga kan beesada dowladda xadaay waa shabaab kan wixii shabaabkaas qorigsatee qaraxsatee lagula dagaalamayay ee shilinkii maxaan ku idhahdaay xadayo ee dhacayo ee askarigii loogu dhiibay dhexda ka laabayo oo shaqaalihii mushaar ahaan loogu shidaalkiiba waxaasoo dhammi waa dhaqan shabaab waxaa magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliyana ka soconaya maanta shirkii isbuuclaha ah ee maalin waliba khamiis ay isugu yimaanayeen golaha xukuumadda soomaaliya iyadoona maanta wax badani uu kaga bedelan yahay kulanka maalmihii lasoo dhaafay waxaana dibadjoogka ah kulanka warbaahinta iyadoona weli ay soconayso dooda u dhexaysa golaha xukuumadda soomaaliya waxaana shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya kulanka ayaa waxa uu yahay mid diiradda lagu saaraya xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka soomaaliya iyadoona laweriyaal ku sugan halka uu kulanka ka soconaya xafiiska ra-iisul wasaaraha ay kusoo waramayaan inay sugayaan saacadaha soo aadan in xukuumadda soomaaliya ay ka warbixiso kulanka iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay kulanka ayaa inta badan diiradda waxaa lagu saarayaa hindisa sharciyeedyo dhowra oo horyaalo xukuumadda soomaaliya taasoona loo baahan yahay in loo gudbiyo baarlamaanka soomaaliya wixii warar ee kusoo kordha kulanka baarlamaankan waxaad kula socon doontaan wararka dambe ee raadiyo wardheer haddii allaha awooddala laga helo halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe iyo hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in goobo dhowr ah oo maalintii shalay ah ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay kala wareegeen ururka al-shabaab ay haatan dib halkaasi ugu soo laabteen iyadoona ciidamadu ay isaga soo baxeen dhammaan goobihii maalintii shalay ay kala wareegeen ururka al-shabaab goobaha ay ciidamadu la wareegeen shalay waxaa ka mid ahaa degmada ama kilinka shiinaha degmada fiidow iyo sidoo kale xarar dhugoole oo iyadu u dhexaysa gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe wararka ee halkaasi ka imaanaya ayaana sheegaya in ciidamada gebi ahaanba goobahaas ay soo faarijeen iyadoona haatan wararkii ugu dambeeya aan ka helayna degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ay sheegayaan in dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan ay ka soconayaan halkaasi kuwaasoo ciidamada dowladda iyo kuwa amisoonba ay ku qorshaysanayaan in dib gacanta ay ugu dhigaan goobihii ay isaga soo banneeyeen maalintii shalay ay la wareegeen ee ay dib ugu soo laabteen dhanka kale saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ku sugan gobolka shabeellaha hoose ayaa xaqiijiyey in saacadaha soo aadan ay gacanta ku dhigi doonaan dhammaan tuulooyinka hoos yimaada gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale kuwa xuduudda dhowlo leh ee dhanka gobolkaasi hiiraan degmada jalalaqsi oo qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir wax ka yar u jirta xarlugoole oo shalay ciidamada dowladda ay gaareen ayaa haatan waxaa sidoo kale ka soconaya barakac aad u xoogan taasoo ay samaynayaan dadka ku dhaqan degmadaasi ayagoona ka baqdin qaba dadkaasi in lagu dul dagaalamo xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay ka codsatay mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya in la meelmariyo sharciga la dagaalanka argagixisada oo si toos ah loogu gudbiyo baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inay ka codsanayaan xukuumadda soomaaliya in baarlamaanka ay meel mariyaan sharciga la dagaalanka argagixisada oo u tilmaamay in waxyaabo badan ay ka tari doonto xaaladda dalka haatan uu ku sugan yahay haddii ay ku guulaystaan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya in sharcigaasi ay meel mariyaan waxauna sharcigu ka mid yahay sharciyo dhowra oo baarlamaanka soomaaliya hore ay kaga sugayeen xukuumadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaana sharaxaya waxyaabaha ay ka filayaan baarlamaanka soomaaliya
dagaalanka argixisada oo aynu muddo ka shaqaynaynay oo runtii aan u aragno inuu yahay sharcigii wax weyn tari doona la dagaalanka argixisada wuxuu la yaalaa golaha shacabka waxaan rajaynaynaa inuu golaha shacabku dadejiyo meelmarinta sharcigaas si aynu ugu gudubno inaynu runtii sharciga marino kuwaas dhibkan ugu hayo madax adag inaynu sharciga marino taasna waa ka rajaynayaa baarlamaanku rabnaa inaan gacan biraad ku qabanno kuwa madaxa adag ee argagixisada ah ee aan u soo loobsanayn inay ummadooda la noolaadaan hay-aduhu marka ay gudanayaan waajibaadkooda ay aad u tixgeliyaan in shacabku uu yahay wixii la difaacayay oo amniga la siinayay laga maarmaan ayay u noqonaysaa natiijada iyo horumarka aad ka gaarayna amniga marka waxaan soo jeedinahayaa in runtii xoog hay-adaha amnigu ay saaraan la xiriirka bulshada iyo in bulshadu u aragto howshooda mid iyaga waxtar u ah waa in loo sii dhowaadaa shacabka oo shacabka lala tashadaa oo talada laga qaybgeliyaa oo xogta lala qaybsadaa oo dhexdooda laga sameeyaa kooxo amni oo la shaqeeya hay-adaha amniga ama biace committees taasuna waxaan rajaynayaa inay noqoto mid wasaaradda amniga ay horay u dhaqaajiso dhanka kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa ka dhawaajiyey in meel wanaagsan ay u marayso howsha la dagaalanka ururka al-shabaab ee dowladda federaalk iyo ciidamada amisoomba waxa uuna tilmaamay in ka hor inta aan la gaarin sannadda labada kun shan iyo tobanka dowladda federaalk ee soomaaliya waxyaabo badan dhanka amniga ay ka bedeli doonto dalka soomaaliya wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya master nicholas key ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin hadalla sheegaya in dhawaalaha in qaramada midoobe ay qorsheynayso in shaqaalaheeda ay kala baxda dalka soomaaliya ka gadaal markii dhowaan askari ka tirsan ciidamada maamulka puntland uu ku toogtay garoonka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug laba ka tirsan shaqaalo u kala dhashay dalalka faransiiska iyo ingiriiska kuwaasoona u shaqaynaya qaramada midoobe nicholas key ayaa tilmaamay in ay qaramada midoobe kasii shaqay doonto gudaha dalka soomaaliya waxa uuna tilmaamay in mar waliba ay garab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed ayna kala bixi doonin shaqaalahooda gudaha dalka soomaaliya hadalka nicholas key ayaa waxa uu imaanayaa xili in dhawaalaha la hadal hayay in qaramada midoobe shaqaalaheeda dhammaanba ay kala bixi doonto dalka soomaaliya ayadoona arrintaasi uu been abuur ku tilmaamay nicholas key oo khudbad ka horjeedinayay fadhi qaramada midoobe ay ku yeelatay magaalada new york warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta aynu jecelnahay oo maanta waa naga intaa warka waxaa idin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo inta aan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh